bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam بن majة raximh اllah taعalى bab اlاntifaaci bاlcilm wاlcaml bه cilmiga in lagu intifaaco cadayntiisii buu u baab yahay iyo wاlcamali bihi iyo in lagu camal falo oo cilmigu inuu cilmi naafica noqdo qofka anfaco taana marka ay ku u dhaliyo in lagu camal falo وبالإsnaadi qala xadaثna abu bkr بن abi shayba qala xadaثna abu khalidi الأxmr wahuwa sulayman بن xayaan waa hiqa عn ibn cajlana an saciidi can saciid bn abi saciidi can abi hurayrata qaala kaana min ducaaءi الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm nabiga ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma inii acuudu bika min cilmi laa yanfac allahuma ya allahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cilmin cilmi laa yanfacu aan waxba anfacaynin cilmiga aan wax anfacaynin marka waxuu noqon karaa mid bidaatihi aan anfac sidiisaba aan lahayn bal dhib dhib un leh sida culumta asalka diinta ama aslul iimaanka ama aslul islaamka culumta ka hor imaaneyso oo iyagu markaa yacnii tawxiidka qofka ka buri ka baabi-inayso sida falsafadaha iyo waxyaabaha la xiriiro oo kale wuxuu kaloo noqon karaa cilmiga aan naafica ahayn cilmi sidiisa u fiican oo bidaatihi naafic u ah laakiin qofkiisii maadaama uu ku camalfali waayey ayaa cilmigii wuxuu ku noqday baas iyo dhib ee sidiisa cilmi u xun ma aha labadaba ibnu rajab risaaladiisa bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf labadaas noocba waa caddeeyey marka kuwa marka dee ilaahay loo tawxiidkiisa kuwa burinayo dee falsafaadka iyo nadariyaadkan ee diinta ka hor imaanayo asalkeedaa ka mid ah waana midka fii suurati kaafir alla uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala uu til falamaa jaa-athum rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilmi rusushoodii markay xujooyin cadcad ula imaadeen waxay iskaga farxeen oy ku qanceen wixii la siiyey oo cilmi ah marka cilmiga xoogaa ay leeyihiin ayay uga maarmeen oo iskaga dhigeen inay uga maarmayaan cilmiga waxyiga ayb wa min ducaa-in duco ayaan ilaahu kaa magangelayaa laa yusmacu aan la ajiibaynin samica bimacnaa ajaabana waa noqodaa samica bimacnaa adraka sawta labadaba waa hadda markaa wamin ducaa-in laa yusmac ducaa aan la ajiibaynin waay wamin qalbin iyo qalbi laa yakhshacu aan khushuucaynin oon jilicsanayn oon xagga alle u khushuucaynin iyo min nafsin naf laa tashbac aan dhargaynin oo damac badan un marka qeybta hore waay maxalu shaahidkiisa xadiidkan waa saxiix laakiin sanadkan waxaa lagu cileeyey inqitaac beyna saciid iyo abi hurayra laakiin waasitaa dhexdooda ku jirtaa la yidhi laakiin waasitadaas riwaayati leyth bni sacdin can saciidin ilmaqburiya ayay ku caddahay oo musanifka iyo abu daawuud iyo musanifkan meel ayuu ku keeni doonaa iyo abu daawuud waasidadaasna waa cabaad bnu abi saciid almaqburi ninkan cabaadna waa majhuul ayb ibnu almadini cilalka wuxuu ku sheegay ana bna abi di'bin rawaahu can saciidin almaqburiy can cabdiraxmaan bni mehraan can abi hurayra ibnu mehraankaasna waa saduuqun xasanu lxadiid marka xadiidku waa waa saxiix isagoo min xadiidi zayd bni arqam iyana waa soo arooray oo waa jiraa wbihi qala xadaثna abu bkr bn abi shayba qala xadaثna cabdالlahi bnu numayri can musa bni cubayda huwa musa bni cubaydaة الrabadiy ضaciif walaa siyama fi cabdالlahi bni dinar markuu ka warinayo rawaa lahu tirmidiy wbnu maajة can muxamed bni haabiti wahuwa majhuul tirmidi ibnu maajaba u wariyey marka ninkan daciifka iyo ninkan majhuulka ku jira xadiidkan can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llahi sala l slam yaquulu nebiga wuxuu ahaa inuu dhihi jiray allaahuma anfacnii bimaa callamtanii ilaahu igu anfac waxaad ibartay wacallimnii maa yanfacunii waxay anfacana ibar wasidnii cilman cilmi ii siyaadiyo ii kordhi waa tii nebiga la amrayo waqul rabbi sidnii cilman dheh la yidhi walxamdu lilaahi ammaan allay u sugnaatay calaa kulli xaalin xaal kasta korkeeda ilaahay baa ammaanan marka xadiidkan isaga dacfi baa ku jira laakiin shaahid wuxuu leeyahay min xadiid anas bni malik oo dabaraani fii kitaabi ducaa uu kusoo saaray min dariiq usaamata bni zayd alleythi can sulaymaana bni muusa can makxuul anahu dakla calaa anas bni maliki qaala fasamicahu yadkuru ana rasuula اllahi sal l slm kaana yaquulu allahuma anfacnii bima callamtanii wacallimnii maa yanfacunii warsuqnii cilma tanfacunii bihi sidaas ayuu ku yimid waana shaahid oo xasan ah kaas ayb marka wacalimnii maa yanfacunii waa hadda maxalu shaahidka isagu ka rabo cilmiga marka intifaaciisa haddii la waayana dhib ayaa imaanayo oo xataa wax cilmi bartaaba la waayna kuwa cilmiga lahaa haddii la arko inuusan cilmigoodu anficaynin cilmiga inaan la baraninaaba laga yaabaa cali bnu abi aalib radia allahu canhu waxaa laga wariyey ee wuxuu yidhi inamaa zahada annaasa fi طalb اlcilmi ma yarawna min qilaة اntifaaci man calima bima calim dadka waxaa cilmiga nacsiiyey waxa ay arkayaan oo ah intifaac yarida qofkii wax ogaaday ee cilmiga lahaa wuxuu ogaaday sida uunan ugu intifaacaynin markii la arkay oo intifaac yarida dadka cilmiga leh cilmigooda inay intifaacsadaan oo uu markaa cilmi naafica uu noqdo markay yaraatay ayay dadkii iska dhaafeen cilmiga marka jaamicu bayaan ilcilmi wa fadlihi ayuu ibnu cabdilbar aharkaas ku sheegay oo marka xataa qofka hadda cilmiga leh hadduusan cilmigiisii ku camal falin ku dhowrsanin wuxuu sabab u noqon karaa dad kaba inay cilmiga ka tagaan wa bihi qala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qala xadaanaa yunus bnu muxamed wahuwa abu muxamed almu'dib hiqat habt xadiiduhu fi lkutub الsita wa surayj bnu nucmaan wa surayj bnu nucmaan huwa hiqat yahimu qaliila qaala xadaanaa fuleyx bnu sulaymaan fuleyx dacfi yar baa ku jiro ragga bukhaari saxiix uga soo saaro ku jiraa laakiin intiqaa buu asagu sameeyey bukhaari can cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni macmarin abu tuwaalata waa qaadi lmadiina waqtiga cumar bnu cabdilcasiis cumar bnu cabdilcasiis buu qaadi madiine uga ahaa hiqatun xadiiduhu fi lkutubi sita can saciid bni yasaarin wahuwa mowlaa maymuuna hiqa can abi hurayrata qaala qaala rasuul warkaa saciidkan iyo cataa iyo sulaymaan waa isla dhasheen ilmo yasaar can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi man tacalama cilman cilmi qofkii barto mimaa yubtagaa bihi wajhu llahi mimaana ah yubtagaa bihi lagu dalbo wajhullaahi ilaahay wejigiisa lagu dalbo waxa ah yani cilmi sharci diin laa yaclamuhu xaal ounan u baranaynin ilaa yani ounan u ogaanaynin macnaha laa yatacalamuhu waay hadda macno ahaanta usuusha marka maqduudaadka laa yaclamuhu baa ku qoran nusakha madbuucana laa yatacalamuhu marka laa yaclamuhu ounan ogaanaynin waayo laa yatacalamuhu xaal ounan baranaynin ilaa liyusiiba bihi inuu ku asiibo uu ku helo uun ma ahaane wax kale aan u baranaynin caradan dhaldhalaal min addunyaa addunya si kale aan wax kale u baranaynin lam yajid ma helaayo carfa aljannati jannada carafteeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mehelaya yacni riixahaa jannada carafteeda ayb xadiidkan isnaadkiisu waa xasan fuleyx inkastoo lagu hadlay haddana bukhaari axaadiid fadaa'il iyo raqaa'iq ku saabsan buu ayuu ka qaatay intiqaa ku sameeyey marka shaahidna waa leeyahay hadda xadiidkan min xadiidi jaabir ah marka xadiidkan wuxuuna tusayaa marka cilmiga qofku si uu cilmigiisa ugu intifaaco waa inuu ka ilaaliyo cilmigan shareecada ama cilmigan diinta ma ahan culum maadi maxdiya ma aha oo rooti ama muufo lagu raadsada waa- ma aha haddii ilaahay kugu siiyo waa baab kale dhib male waa bannaanta laakiin algarad alwal qaradka ugu horeeyo koowaad in laga dhigo wax adduunyo un in lagu raadsado ma aha waayo dalabulcilmi waxaa alimaamu shaafici a-imada waxaa laga wariyey dalabulcilmi khayru min salaati nnaafila salaada sunnada iyo dalabulcilmiga dalabulcilmigaa fadli badanaa layidhi sababta waa maxay dalabulcilmigu isagaa cibaado ah waa cibaado aada naftaada wax ugu taraysid keyrkaana wax ugu taraysid marka inay isku ekaadaan culumtii maadiga iyo cilmiga sharcigu waa mushkilo oo qofka markuu culumtan sharciga ku jiraba uu u barto keliya adduunye ku asiib ku helo yani maanta dad badan marka jaamacaad jaamacaadkan markay soo bateen oo cilmigii sharciga la akaademi akadeemi laga dhigay oo la akadeemiyeeyey waxaa ka dhashay marka qofku shahaado un inuu ku dadaalo sou doctooro ku gaari lahay markuu doctooro gaarana wadiifo intuu doctoorada iyo ku jiro oo wax qorqorayaaba laga yaabaa inuu ou ku tallamayo talo xageed ka shaqayn doontaa maxaad ka shaqayn doontaa keliya un wadiifo bis wadiifo un bay ka sheekaysanayaan ilaa man raximahullahu dad ilaahay u naxariistay maaha taas marka xataa waxay keentay si kasta oo shahaadada lagu qaadan karo in lagu qaato xataa qish la sameeyo la qisho oo yacni la yidhaahdo war hebelow waxaa waxuusan qofkaan ahayn ama wuxuunan keenin ii badi bundada ii badi un si uu keliya un u noqdo qof doctooro iyo magister soo qaatay ama jaamacad ka baxay hadhowna marka maxaad waxaan u sameynaya dee shaqan ku raadsanayuu ku leeyahay marka haddaad shaqaba raadsanaysid maad physics iyo iska baratid iyo iyo culumtan kale ayagaa culum rooti ah wuxuu dhihi jiray alimaamu dahabi qofkii rabo cilma alaakhira falyalzam alxadiid ninkii cilmi aakhira raba xadiid ha laasimo waman araada yani cilma alkhubzi waman araada alkhubza muufo ou cuno ninka rabana ha aada u dhihi jiray marka cilmiga ra'yiga iyo waxyaabahaas aaraada iyo aaraada ha aad taasaa marka wax lagu raaraadiyaa laakiin qur-aanka iyo xadiidka waxayba ku barayaan oo inay adduunyada kaa fogeeyaanba kaa fogeeyaan markaan leeyahay ha shaqaysanin ma aha waad shaqaysanaysaa xalaalaad ku shaqaysanaysaa laakiin intaas yarta ood biilkaaga iyo ka raadsanaysid iyo waxaad maanta cuni lahayd haddaad xasiliso cul- cilmigan cilmi aakhira waay maahan cilmi adduunya aad baa marka de cilmiga nafcigiisi wuxuu u yaraaday marka qofkiiba wuxuu u baranaaba oo darajaadkaas iyo waxyaabahaas u qaadanaya u gaaraya shahaadaadkaas baaba waxayba tahayba oo keliya uun inuu eh, waxaan uu ku helo liyusiiba bihi carada min addunya sufyaan thawri baa wuxuu yidhi zayinu alxadiida bianfusikum xadiidka naftiina ku qurxiya walaa tazayanuu bilxadiid adinka ha isku qurxinina yani nafsadiina xadiidka ku qurxiya zayinu alxadiida bianfusikum xadiidka yacni qurxiya naftiina ugu u qurxiya laakiin walaa tazayanuu laakiin idinku xadiidka ha isku qurxinina yani adduunyaha u isticmaalinina waa xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam xasanulbasrina wuxuu yihi alcilmu cilmaani cilmigu waa laba cilmi cilmun fi lqalbi cilmi waa quluubta u dhisaa fadaka alcilmu naafic cilmiga naafica kaas waay wa cilmun cala lisaan cilmina carabka bis waay fadalika xujat llahi calaa khalqihi kaas xujada unbaa kugu oogmayso ayb kan naafica waa midka qalbigaagada khushuuc iyo waxaa gelinaya waxaa kaluu yihi xasanulbasri cuquubat lcaalimi caalimka ciqaabtiisu mowtu qalbihi waayo qalbigiisu inuu dhinto waay caalim ciqaab waxaa ugu filan qalbigiisoo dhinto qiila lahu waxaa lagu yihi wamaa mowtu lqalbi qalbiga dhimashadiisu waa maxay qaala talabu dunyaa bicamali alaakhira adduunyo in lagu raadsado camal aakhiro yani shaqo aakhiro ay lahayd wixii aakhiro loo meel dhigan lahaa in adduunyo lagu raadiyo camal aakhiro in adduunyo lagu dalbo kaas waayo dhammaan jaamicu bayaan alcilmi wafadlihi buu ibnu cabdilbar ku sheegay baabu dami alfaajiri min alculamaa ayuu baabkaabuu ku hoos sheegay ku axaadiidtanna uu ku dhex sheegay qaala abulxasan waa abulxasan alqaطaan raawiga kitaabka ibnu maajah ka warinayo akhbaranaa abu xaatim qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa fulayxu bnu sulaymaan fadakara naxwahu ayb marka fulayx hadda meeqay isku jiraan laba qof hadduu dariiqii hore mara marana kow abubakr bnu abi shayba labo yuunus saddex surayj bnu nucmaan kan afaraad uu noqonaa fulayx haddana kan saddexaad uu noqonaa wabihi qaala xadaanaa markaa yani wuxuu waafaqayaa saciid bnu mansuur buu fuleex ku waafaqana ayib wabihi qaala xadaanaa hishaam bnu camaarin qaala xadaanaa xamaad bnu cabdiraxmaan huwa alkalbiyu abu cabdiraxmaan alqinnasriniy ضaciifu rawaa lahu bnu maaja qaala xadaanaa abu karibin abu karibin اlasdiy ninkan waa majhuul ibnu maajah keliya u wariyo can naaficin can ibni cumara can الnabiy sal ll slama qaala man dalaba alcilma cilmiga qofkii dalbo liyumaariya bihi الsufahaa dadka caqliga gaaban ee sufahadaa sidao ugula doodo ow liyubaahiya bihi ow liyubaahiya bihi اlculamaa ow liyubaahiya si ou ugu faantamo bihi cilmiga ou ugula faantamo alculamaaa culimada mubaahaadku waa almufaakara ibnulahir saasuu leeyahay marka inuu dadka sufahadana ku waabsado oo uu kula doodo aamusa uu yidhaahdo waxma taqaanaan isaan isaan isaan la yidhi culummadiina uu kula faantamo ow liyasrifa wujuuha annaasi ama dadka wejiyaalkooda inuu leexiyo ilayhi xaggiisa uu usoo leexiyo qofkii u dalbo fa huwa fi nnaari naaruu ku jiraa waxaan u marqaati kacayaba qowluhu tacaala man kana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar wax kale ma lahana la yihi naar unbay leeyihiin marka waa kana oo dadku marka inaad is leedahay hebel kasoo leexi dadka ad wax kuusoo leexdaan haddaad cilmi u baranayso ee niyadaa kaa xun marka marka horeba inaad niyada iska dhisto laakiin niyadaasi haddii qofku intuu yar yahay cilmigana baranin waa dhici kartaa niyadiisu inay qalloocanto haddana markay niyadiisu qalloocan tahay ma ka tegaa cilmiga maya cilmigaa toosinaya ha iska dhegeysto cilmiga laakiin cilmiga toosinaya waa qur-aanka iyo xadiidka waayo ayagaa wacdi dadka ugu ugu filan qofku marka macmar iyo culimo badan waatay dhaheen dalabna alcilma ligayr illaah cilmigan waxaa ayaan dalabnay ilaahay keyrkiisaan u dalabnay faabaa faabaa ilaa an yakuuna lilah cilmigaa diiday ilaa inuu ilaahay u ahaado maahani cilmigu marka waa diiday isagaa alla na tusay marka cilmigiina oo na baray ayb wa bihi qaala xadaanaa weliba salafka qaarkood markay arkaan meeshii ay ku arkaan atbaac badan iyo meeshay ku arkaan inay leeyihiin waa iskaga tegi jireen waxay isdhihi jireen dadkan tirada badan yacnii waxbaa ka dambeeyo waa cabsan jireen oo ikhlaaskooday u cabsan jireen waana ka tegi jireen meelahaas nacam ayb wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa qaala xadaanaa bnu abi maryam waa saciid bnu abi maryam aljumaxi hiqat faqiih qala akbaranaa yaxya bnu ayuba wahuwa algaafiqiyu lmisriyu hiqat can ibni jurayjin cabdilmalik bni cabdilcaziiz ibni jurayj waayo can abi zubayr can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nabigu wuxuu yihi laa tacallamu lcilma cilmiga ha baranina litubaahuu bihi lculamaa saaad culummada ugu fahantaan walaa litumaaruu bihi sufahaa si aad sufahada ugula doodaan ha u baranina walaa takhayaruu bihi lmajaalisa walaa takhayaruu walaa tatakhayaruu ha ku dooranina bihi bilcilmi cilmiga almajaalisa fadhiyada yacni inaad fadhi fiican hesho oo lagugu karaameeyo fadhi iyo boos ku hesho yacni saas ha u dooranina cilmiga ha ku dooranina boos majaalis faman facala dalika qofkii sidaa sameeyay fannaara annaara yani fannaara nnaara war naar ka digtoonaada naar ka digtoonaada fannaaru nnaaru labadaba waa la dabdiyey fannaaru nnaaru haddii la yidhaahdana khabarkaa maxduuf oo fannaaru ayaa ma'waahu ah naarta waa meesha u dulmaayo ayib xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan cancanat abi zubayr iyo cancanat ibni jurayj unbaa ku jiraan laakiin duruq buu leeyahay wa bihi qaala xadahanaa moxamed bnu sabaax qaala akhbarana alwaliid bnu muslim an yaya bni cabdiramaan an yaya bni abd can yaxya bni cabdiraxmaan alkindiy wa huwa ayb abu shayba yaa kunyadiisa la dhaa abu shaybat almisriy saduuqun ibnu maaja baa uu wariyey min afraad ibni maaja hushaym ibnu bashiir ninkan magaciisa waa dabagedi jiray oo cabduraxmaan ibnu yaxya buu dhihi jiray laakiin waa yaxya bnu cabdiraxmaan can cabdillaahi ibni abi burdata cabdullaahi ibnu abi burdana waa la dhahaa cabdullaahi ibnu cabdullaahi ibnu lmugiira ibni abi burda alkinaaniy maqbulu rawaa lahu ibnu maaja ayb usuusha marka makhduudaadka cabdullaahi baa ku qoran tuxfaha tuxfatul ashraafka iyo nusaqa matbuucana cubaydullaahi baa ku qoran musaqar ah labadaba magaciisa waa lagu soo guuriyey cubaydullaahi cabdullaahi labadaba waa la yidhi ayb can ibni cabaasin can الnabiy sal ll slama qaala wuxuu yihi ina unaasan dad min ummatii ummaddayda ka mid ah sayatafaqahuuna fi ddiini diintay baranayaan diinta ayay fahmi doonaanoy baranayaan wayaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan na'ti lumaraa'a madaxdaan u tegaynaa fa nusiibu min dunyaahum adduunyadoodaan soo asiibaynaayoo soo helaynaa wanactasiluhum waana ka dheeraanaynaa bidiininaa baan uga dheeraanaynaa aqoontaan diinta uleenahay iyo yani diinteennan ayaan ugaga dheeraanaynaa yani dad aqoon lahanahay diinteennan uga dheeraanaynaa ayb adduunyadoodana waa kasoo helaynaa walaa yakuunu dalika kaagaas ma ahaanaayo arrintaana ma ahaanaysuu leeyahay kamaa laa yujtanaa waxaynan u ahaanaynin sida aan looga goosanin min alqataadi geedka qataadka la yidhaahdo ee qodaxdiisu aadka u afka badan tahay cirbadda aada moodeyso sida aan looga goosanin ilaa shawku qodax maahane wax kale aan looga goosanin yacnii geedka qataadka la yidhaahdo sida aan qodax mooyaane wax kale aan looga goosanin sidaasoo kale tanna aynan u dhacaynin kadalika sidaadaas oo kale waayo laa yujtanaa lagama gurto min qurbihim madaxda u dhowaanshahooda ilaa qaala moxamed ibnu sabaax wuxuu yidhi kaannahu yacni waxaad ma moodaa inuu ujeeda alkhataayaa gaf iyo dembi unbaa laga soo gurubsadaa agtooda wax kale lagama gurubsado oo lagama gurto ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif oo lijahaalati cabdillaahi bni lmugiira ibni abi burda mutaabacuu u baahan yahay mutaabacana ma ma leh ayb khulaasada xadiidkuna waxaa weeyaan wuxuu tilmaamayaa qofka caalimka madaxda inuu iska ilaaliyo yacni madaxda dhexgalkooda iyo ku dhex milankooda iyo diintiisay fasaad u tahay nacam diintiisa ayay fasaad u tahay waayo madaxda waxa gacantooda ku jirana waa maal adduunyo bani aadamkuna maal shahwadiisa ah waa jecel yahay awooddooda iyo waxa ay dhahaanoo fulaayana waxay u keeni kartaa inuu dad kale ku dulmiyo to ayagii markaa isku saho oo u dhex galo oo u dhowaado iyaguna hadda markaas markay maal siinayaan awooddooda markay ku kaalmaynayaan iska siin maayaan mana isaga kaalmaynayaane laasim asna inay wax ka helaan waay maxay ka helayaan marka diinta inuu qalad u sheego oo ayaga calaa xasabi ahwaa'ihim inuu wax ugu sheego marka marka calaa xasabi ahwaa'ihim buu wax ugu sheegayaa diinbeel baa ku dhacaya marka ayb walidaalika marka culimada aaday uga hadlaanoo waxay dhihi jireen waana xataa dadka qaar markaad taraajiimta akrisaan fulanun ciiba calayhi waxaa lagu ceebeeyey bidukhuuli salaatiin iyo salaadiinta ugelidooda iyo ayaa lagu ceebeeyey iyo ayaad maqlaysaa ibnu cabdilbar marka jaamicu bayaani ilcilmi wa fadlihi yacni baabkan hadda aan ku dhex jirno kitaabka yani meesha ugu fiican oo axaadiidtiisa iyo tawjiihaadkiisa in laga laga ogaada ay tahay maadaama cilmi wax ku saabsan uu yahay kitaabkaas jaamicu bayaani ilcilmi wa fadlihi ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar marka wuxuu baabeystay baabu dami alcaalimi calaa mudaakhalati suldaani aldaalim suldaanka daalimka ah in loo galo yacni caalimka u galayo eedda la eedeeyey marka uu aahaartaya waxa uu sheegay buu wuxuu yidhi macnaa hada albaab baabkan marka macnihiisa wuxuu yidhi macnaa hada albaabi kullihi baabkan macnihiisu kulligiis macnihiisu wuxuu yahay fi suldaani aljaa'ir ninka madaxda ahee jaa'irka ah alfaasiqi ee faasiqa ah fa ama alcadlu minhum midka cadliga ku sifaysan alfaadilu ee fadliga leh ee wanaagsan fa mudaakhalatuhu ugelidiisa wa ru'yatuhu arkidiisa wa cawnuhu cala asalaaxi wanaagoo lagu kaalmeeyo min afdali acmaali lbiri waay khayrka iyo samafalka acmaashooda kuwa ugu fiican alaa taraa miyaadan arkaynin buu yidhi ana cumara bna cabdilcasiis cumar bnu cabdilcasiis inamaa kaana yasxabuhu waxaa la saaxiibi jiray jillat lculamaa culimada badankood mithlu curwata bni zubayr curwa ayaa majliskiisa fadhihi jiray iyo wa dabaqatihi iyo curwo dabaqadiisa wabni shihaab zuhri wa dabaqatihi iyo dabaqadiisa waqad kaana bnu shihaab ibnu shihaab zuhri wuxuu ahaa yadkhulu ila suldaani cabdilmelik cabdilmelik ibni marwaanu u geli jiray wa baniihi iyo ilmihiisa bacdahu wa kaana miman yadkhulu ila suldaani suldaanka caadilka dadka u geli jiray waxaa ka mid ahaa alshacbiyu wa qabiisatu bnu du'ayb waalxasanu wa abuzinaad wa maalikun waalwsaaciyu washaaficiyu wa jamaacatun yatuulu dikruhu wa idaa xadara alcaalimu caalimku hadduu xaadiro cinda suldaani suldaanka agtiisa hibban marmar yani mar walba inuu ag fadhiya maaha marmar oo u tago fii maa fiihi alxaajatu ilayhi wax ay marka baahi ugu sugan tahayna ugu tago khayr buu u sheegaa wa qaala khayran markuu u tagana khayr sheego wa nadaqa bicilmin cilmina ku dhawaaqo oo munaasab meeshaa ku ah kaana xasanan waa hagaagsan yahay kaas wa kaana fii dalika kaagaa dhexdiisana waxaa ridwaanullaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa ilaa yowmi yalqaahu ilaa maalinku alla kala kulmaayo walaakinahaa laakiinse wuxuu yidhi madaxda fadhigooda walaakinahaa majaalisu lfitna waa majaalis fitna waaye walaakinahaa majaalisu majaalis waaye majaalisu lfitnati fiiha aglabu fitnada marka majaalisteeda ayaa haalib ka ah oo haali ayaa aada u badan waasalaamatu minhaa sida nabadgelyada ku jirto oo xaggooda looga badbaadana tarku maa fiihaa in laga taga waayo waxaas wa xasbuka waxaase kugu filan buu yidhi maa taqadama fii hada albaab wuxuu xadiidkan baabkan kusoo hormaray oo min qowlihi sal ll ly slam ahaa man ankara madaxda xun qofkii inkiro faqad beri-a waa ka beri noqday yacnii wuu ka beri noqday dembigooda walaakin man radiya qofkii ku raalli noqdo wa taabaca raaco fa abcadahu allahu caza wajal allah fogeeyo isaga marka intaasuu kusoo khulaaseeyey mas'aladan khulaasadeeduna waxay tahay haddaad adiga isqadimaysid ood xaq u sheegaysid oo jaa-irba ha ahaadee war ilaahay ka cabso waxaanaad ku liidataa war rabbi ka cabso intaad majliskiisa ugu tagto aada waaniso hadduu ku dilo adiga marka afdalu kalimatin afdalu jihaadin kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa-ir aad gelaya haddii uusan ku dilinna waa khayr ad waajibkaaga waa ka baxday isaga marka waa loo waa gelitaankaas waa la ogolyahay oo loogu naseexeynayo hadduu nin wanaagsan uu yahay oo cadaalad badan oo salaax fiicanna waa in loo tago oo salaaxii lagu sii dhiirigeliyo oo laga warqabo wayba wanaagsan tahay waana midda cumar binu cabdilcasiis uu sheegayo wixii intaa ka soo haray meeshaasi marka diinbeelaa ka jiraya nacam qofka inuu ku diinbeelo walow asagu hadduu rabo ha u tago aan waxbaan islaaxinaya hadduu doono haba dhehee waxaa la arkayaa isagoo uun baatil dhex dabaalanayo baatilkoodii aayad u raadinayo oo axaadiid u raadinayo oo yaa la arkayaa ama cid kale uga aargoosanayo ile dadku ma ogtahay dadkan markay ah kooxo kala noqdeen kooxo diimeedku ou batay koox walbaa marka waxay isku dayayay madaxda iyo xoogga jiro inay garab ka saarto kuwa kale ay markaas baabi'iso hadhow marka dulmi iyo dhibaata lagu dhacaa wax badanna dad badanna inay diinka taxriifiyaan waxaa u geeyo cizow ka raadinaa meeshaas laakiin laa cizata fii dalika cizo meeshaa kama jirta dadkii madaxda u fadwoo jiray oo wax walba u sheegi jiray oo ahlu jannaa tihiin oo ilaaha idin doortay iyo dhihi jiray dhulkay ka hooseeyaan maanta culummadii ay ku taagnaayeen oy dhibi jireenna iyaguna waa dhinteen qaar badan ilaahay hortiisaana laysla tegaan maxaa marka qofku maxaad uga goodisaa adduunyo gaaban oo waqtigeeduba uunan dheerayn dhibka aada dhibayso waqti dheer ma ma noqonayo ayb waana la yaqaanaa dadkii waxaas ku taariikhda xumaay ayb marka maanta marka de dad dadkii iyaga markaas xaqa sheegi jiray booskii kuwaas inay galaan maanta iyadoo lafteeda dhibaa ka jira meeshaas aayadda suuratu alcaraaf yaa kugu soo dhacaysa fakhalafa min bacdihim khalfun warisu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana bacdi tafaasiir waxay sheegaan ninka yahuudiga ee cilmiga badan laaluush haddii la siiyo meeshii laaluushka jiro mara mid kalea u imaanaya markaasuu le war yaa haada itaqi illaah warniyu ilaahay ka cabso waxaan qalad waayo diintii aad ka been sheegaysaa kii marku dhinto berri kii shalay waaninayaa booski tegayo markaasuu sidii oo kale sameynayaa markaas haddii war sidii markii la yidhaha sayukfaru lanaa buu dhaha kii hore sayukfaru lanaa midkan dambe sayukfaru lanaa waa kaas marka marka qofku barnaamijkaas inuu ka fogaado yaa diintiis ugu nabadgelay haddii la rabaa la yska burbursado burbursigaas dhib ma laha imaamu malik baa isagana waxaa laga wariyey anahu su-ila inaka tadkhulu cala asulطaan suldaankaad u gashaa baa la yidhi wahum yadlimuuna wayajuuruun dulmi iyo jawrna waa sameeyaan faqaala wuxuu yidhi imaamu malik yarxamuka allah allah kuu naxariisto fa ayna atakalumu bilxaqi xaqii lagu yacnii in xaqa lagu hadla aa wayu yidhi marka xaqa seen ugu hadalnaa ayagoo jaa-iriin oo daalimiinaan u tegaynaa xaqaan u sheegaynaa haddii kale see xaqa ugu hadlaynaa fa ayna atakalumu bilxaqi xaqaan annaga usoo sheegaynaa marka ninkii xaqa u sheegaayo waa fiican yahay laakiin ninkaan xaqa u sheegaynin kaasaa dhib haysta ayb xataa yani imaam malik laftiisa haaruunu rashiid markuu soo xajiyey boorso lacaga oo danaaniir ama daraahim u agdhigay oo u dhiibay ha loo geeyo yihi imaamu malik waa loo geeyey kii u geeyo u diray markaasuu wuxuu yidhi imaam malik ha i raaco ha ila tago baqdaad waa kaalmaysana ani ha ag joogo markaasuu imaam malik wuxuu tilmaamay boorsadiisu shaabadiisaa ugu dheganu yidhi yacni ha iska qaato wixiisa waalmadiinatu khayrun lahu lahum low kaanuu yaclamuun xadiidkii uu marka akhriyay nebigu uu yidhi madiinaa u khayr badan hadday ogaa lahaayeen yidhi marka halkan kama tegaayo yidhi aniga madiinuu ku dhintay marka imaamu maaliguuna iska iskana joogay ninkaas madaxdae khaliifada ah iraac garabkaygan kaa dhiganaa midig waxa uga fiican waxay tahay inuu ma madiino cilmiga ku akriya ayb oo markaa yacnii sharafna waa ku helay oo de haaruun haaruunkii madaxda ahaa iyo maanta imaam maalik imaam maaligaa magac dheer ilaahay magac isagaa dadka u yeelo ismaaciil ibnu culayana markii uu qaadiga noqday majliska cabdullahi ibnu lmubaarak wuxuu ka waayey majaalisti uu ku arki jiray qaaliya waxbuu noqday markaasuu abyaad u qoray abyaad buu u qoray uu leeyahay yaa jaacila alcilmi lahu baaziyan yasdaadu amwaala almasaakiini war midka cilmiga ka dhigtay shimbir ou ku ugaarsado oo maalka masaakiinta ee agoonta ku cunaaya cilmiga aduu hadal dheer marka ayna riwaayaatuka fima madaa can ibni cawnin wabni siriini yuu yidhi aawe waxaad wari jirtay aawe yuu yidhi ibni cawn iyo ibni siriin iyo aad ka wari jirtay maka tagtay yuu yidhi seed rabtaa yuu yidhi naam ayb aduu gabay marka wuxuu u qoray abyaad aad u aad u canaantay cabdullahi ibn mubaarak ismaaciil ibnu culaya uu aad ugu canaantay ayuu qoray ilaa marka uu yidhaahdo sirta sirta majnuunan bihaa waxaad noqotay adduunyada nin ku waalanaad noqotay bacda an kunta yacni dawaan lilmajaaniin ma waagii hore dadka majaaniinta adaaba daawo u ahaayo wax fiican dadka bari jiray wax u sheegi jiray hadda adigii baaba adduunyadii ku waalatay uu leeyahay iyadii aad ku waalatay markau akhristay ismaaciil ibnu culaya warqadou qoray haaruun rashiido u dhiibay iga qaba uu yidhi maku jiro yidhi bis waa nacam haaruun marka mar markaasuu cabdullahi ibnulmubaarak uu ku yidhi adigiina waa diiday inaad qaadi noqoto dadkana waa naga eriyey buu yidhi see hartaa yuu yidhi nacam marka qofku markuu dee diin ku fiican yahayo diin akrinaayo oo ummaddu ou meeshaas ka anfacayo hadduu iska galo meel cariiri badanoo iska imtixaan badanoo wax ka hagaajinteeduna dhib badan tahay waa isaga unbaa ku baaba-ayo isagoo rafaadsan manaadir iyo bo yacni meelaan u qalmin buu dhex taagnaanayo allaan ka magan galnay ayb wabihi qaala xadahanaa caliyu bnu muxamadi wa muxamed bnu ismaaciil caliy bnu moxamed wahuwa tanaafisiyu moxamed bnu ismaaciilna waa ibnu samura abu jacfar asaraaj hiqat rawaa lahu tirmidiy wanasaayi ibnu maaja qala xadaثna cbdالرحman بn mحamd الmxaaribiyu wa abu mحamed alkufiyu la bأsa bih wakana yudls qala xadaثna cmar bnu sayf wahuwa wahuwa اlkufiyu ضaciif الxadiiثi caabid tirmidi bnu maaja baa uu wariyaa ninkan waa ضaciif marka can abi mucaadin ayb abu mucaadkan marka abu mucaanna waa la yihaha binuun wa hada arjax abu mucaankaana raajix ah majhuul rawaa lahu bnu maaja xaa wxadaثna caliي bnu mحamedi qaala xadaثna isxaaq bnu mansuur can camaar bni sayf can abi mucaadin اlbصriy can ibni siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal ه l slam tacawaduu biاllahi min min jub اlxusni ilaahay ka magangala min jub اlxusni ka magangala qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul اllah wamaa jub اlxusni waa maxay qaala waadin waa waadi ismu calam a marka waa waadin waadi fii jahanama jahanama dhexdeeda ah tacawadu minhu jahanamu jahanama ka magan gasho ilaahay kula yowmin maalin kasta arbaca mi-ati mara maalin kasta afar boqoloo jeer bay jahanamo waadigaa ka ilaahay ka magan gashaa qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah man yadkhuluhu yaa galayo qaala wuxuu yidhi ucidda waxaa loo diyaariyey lilquraa'i almuraa'iina biacmaalihim quraa'da acmaashooda isku tustusto dadka waina min abgad alquraa'i ila allahi quraa'da qur-aanka akrisa kuwa loogu yani kuwa yani loogu necab yahay ilaahay xaggiisa yani alla oo ugu nacayb badan yahay aladiina yazuuruuna alumaraa waa kuwa madaxda booqdo qaala almuxaaribiyu wuxuu yihi markaa isagoo fasiray umarada aljawarata umarada oo jaa-iriinta ah kuwa booqdo mar walba daba ordo ayb qaala abulxasan waa ziyaadaadkii xadaanaa ibraahimu bnu nasrin qaala xadaanaa abu gasaan maliku bnu ismaaciil huwa nahdiyu hiqat saxiixu lkitaab qaala xadaanaa camaar bnu sayf can abi mucaad waa ka halkaas kula soo dhaca camaar bnu sayf qaala maliku bnu ismaaciil qaala camaaru laa adrii muxamadan muxamed ma ogi inuu muxamed yidhi ow anas bna siriin yani moxamed ibnu siriin muu yidhi mase anas ibnu siriin ma ogi buu yidhi camaar camaar ibnu sayf baa wuxuu leeyay abu mucaadkani inuu moxamed yidhi iyo inuu anas yidhi ilmada siriin labadaa kow ahaa ma ogi wa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedi walxuseyn bnu cabdiraxmaan huwa aljarjaraa'iyu maqbuulu rawaa lahu abu dawuuda wanasaa-iy ibnu maaja qaala xadaanaa cabdullahi bnu numayr can muaawiyata can mucaawiyata annasriy wa mucaawiyat bnu salamata annasriy maqbulu rawaa lahu bnu maaja can nahshalin waa nahshal bnu saciid bni wardaan matruukun wakadabahu isxaaq bnu raahuuya ibnu maajah waa u wariyey keliya can idaxaaq waa adaxaaq ibnu musaaxim saduuqun kahiiru lirsaal can ilaswad ibni yaziid can cabdillahi bni mascuudin qaala low ana ahla alcilmi ahlu cilmigu hadday saanu lcilma cilmiga ilaalin lahaayeen wawadacuuhu ay dhigi lahaayeen cinda ahlihi dadka ahalka waa agtooda ay dhigi lahaayeen lasaaduu bihi ahla zamaanihim sayidyaal bay u noqon lahaayeenoo dadka zamankooday ku hogaamin lahaayeen walaakinahum laakiinse iyagu badaluuhu cilmigii bay bixinayaan liahli ddunyaa dadka ahlu adduunyaday ku bixinayaan oy siinayaan liyanaaluu bihi min dunyaahum say adduunyadooda ugu helaan cilmigaas adduunyadooda xaggeeda say u gaaraan oy cilmiga ugu gaaraan bihi bilcilmi fahaanuu calayhi marka waa ku fududaadeen korkooda ninkii adiga ku yaqaan inaad maal usoo doontay oo inaad yacni gacanta u horsanayso inaad damac damacaaga ninka ku og inaad isaga damac ka qabto ood xoolihiisa iyo maalkiisa iyo jagadiisa aad sugaysid waxaad ogaataa agtiisa sharafka ma lahaanaysid laakiin qofka haddaad wixiisa ka maaranto waa ku ugu yaraan xataa hadduu ku necab yahay qof weyn oo qiimo leh inaad tahay fii qaraarati nafsihi waa kaa ogaana laakiin ninku markuu kaa bixiyo maalka noloshaadiiba adiga isaga uu dabarayo de waa kugu cayaarayaa marka waana ku fududaysanaa samictu nabiyakum sala allahu alayhi wasalama yaquulu nabigiinaan maqle oo dhahayo man jacala alhumuuma humuumta iyo murugta qofkii ka dhiga murugyaasha haman waaxidan hal murug iskugu keeno hama alaakhirati hama aakhiratihi aakhiradiisa murugteeda ka dhigo kafaahu llaahu alla waa ka kaafinayaa hama dunyaahu adduunyadiisa murugteeda waa ka kaafinayaa alla ninkii murugtiisa oo dhan murug aakhiro un ka dhigo ah adduunya murugteeda waa laga kaafina waman tashacabat bihi alhumuumu humuumta iyo murugaha qofka ay ku kala baahdo fii axwaali ddunyaa adduunyada axwaasheeda dhexdeeda ay ugu kala baahdo lam yubaali llaahu ilaahay u aaba yeeli maayo fii ayi awdiyatihaa adduunyada waadiyaalkeeda tii oo halaka uu ku halaagsano rabbi u aaba yeeli maayo xadiidkan marka qeybtiisan dambe shawaahid buu leeyahay oo saxiix uu ku yahay laakiin sanadkan waxaa ku jira mucaawiyatu bnu salamata annasriy nahshal bnu saciid bni wardaan oo matruuga waa ku jiraa marka cilalkaa buu leeyahay qaala abulxasan xadahanaa khaazimu bnu yaxyaa wahuwa alxulwaaniyu qaala xadahanaa abu bakr bnu abi shayba wa muxamed bnu cabdillaahi bni numayr ayb qaala xadahanaa cabdullaahi bnu numayr can mucaawiyata annasriy wa kaana hiqatan buu ahaa buu yidhi mucaawiyata nasrigaas uma dakara alxadiida naxwahu biisnaadihi laakiin mucaawiyatu bnu salama waa jahaalaa ku sugan wa bihi qaala xadahanaa zayd bnu akhzam wa abu badrin zayd bnu akhzam huwa abu aalib albasriy hiqat xaafid istushhida fi kaa'inati zinji bukhaari iyo asxaabu sunan arbaca u wariyaan kaa-inatu zinji basray ka dhacday dagaaladii ugu xumaa meelahaas ka dhacay wa abuu badrin cabaad bnu lwaliid wahuwa saduuqun waa min afraadi bni maaja qaala xadahanaa moxamed bnu cabaadin اlhunaa-iy waa ninkan moxamed bnu cabaad waa hiqatu kana lahu can yaxya bni abi kahiir yaxya bnu abi kahiir laba kitaabuu ka haayey axaduhumaa samaacun mid waa ka maqlay walaakharuna irsaalun oo ah faxadiidu lkuufiyiina fiihi shay-un hadduu kuufiyiin ka warinayo xadiidkiisa war baa ku jira ninkan xadiiduhu fi lkutubi sita asaga can ayuub asakhtiyaaniy ayuub marka waa ayaad ayuub ayuub reer basra waay reer kuufa ma aha can khaalid ibni duraykin khaalid ibni durayk hiqatun yursil asxaabu sunan arbaca u wariyaan can ibni cumara can inabiy sal l slama qaala man dalaba alcilma cilmi qofkii dalbo ligayr illahi ilaahay heyrkii darti u dalbo ow araada bihi hayr allahi ama ilaahay heyrkii ku doono falyatabawa maqcadahu min annaar meeshuu naarta ka geli lahaa ha diyaarsado xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo inqidaac baa ku jira oo khaalid ibnu durayk lam yudrik ibna cumar ma soo gaarin wbihi qala xadaanaa axmed bnu caasimin alcabaadaaniy wahuwa abu saalix saduuqun waa min afraad ibnu maaja qala xadaanaa bashiiru bnu maymuun wahuwa alwaasitiyu matruukun mutaham min afraad ibni maaja marka nusakha qaar waxay qorayaan nusakha matbuuca iyo tahdiibulkamaalka mizi iyo furuucdiisa iyo usuusha oo makhduudaadka bishir ayaa ku taal bishir marka sibtu bnu اlcajami wuxuu yidhi fi lkashfi اlxahiid bishru bnu maymuun alwasiti alkhuraasaaniy kadaa ra'aytuhu bkhaطi اlxaafid sadriالdiin sulaymaana bni muflix alyaasuufiy fii xaashiyatihi calىa nuskati nuskati min almiizan miisaan citdaalka qaala canhu wuxuu yihi raawi xadiidi maqbarati casqalaan waqad dakara الdahabiyu xadiida maqbarati casqalaan fi tarjamati bashiir bni maymuun biziyaadati yaa-in muhanaatin taxtu wakada kalaamu اlbukhaariy wbni maciin fi bashiir bashiir bay waana ku keeneen marka bashiir ibnu maymuun waaye wahuwa lwaasiti waana matruuku mutaham qaala samictu ashcaha bna sawaarin waa daciif isagana can ibni siriin can xudayfata qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu laa tacallamu lcilma cilmiga ha u baranina litubaahu bihi lculamaa saaad culimada ugu faantaan ow litumaaruu bihi sufahaa ama sufahaada aad ula doodaan ow litasrifuu wujuuha annaasi ilaykum ama dadka wejiyaalkooda aada iskugu soo leexisaan faman facala dalika qofkii sidaa sameeyo fa huwa fi nnaari ayuu ahaa xadiidkan marka isnaadkiisu aad uu daciif u yahay laakiin isagoo kale ayaan hore usoo marnay wabihi qaala xadaanaa moxamed ibnu ismaaciil waa moxamed ibnu ismaaciil bni samura qaala ahbaranaa wahb bnu ismaaciil alasadiy waa saduuqun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wabnu maaja qaala xadaanaa cabdullahi bnu saciidin almaqburiy ninkan marka waa matruuk can jadihi awowgii saciid ibn abi saciidin almaqburi can abi hurayra yani awowgii saciid almaqburi abi saciid almaqburi aan ujeeda can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man tacallama alcilma cilmiga qofkii barto liyubaahiya bihi alculamaaa wayumaariya bihi الsufahaaa wayasrifa bihi wujuuha اnnaasi ilayhi adkhalahu allahu jahanam ilaahay jahanam uu gelaya xadiidkana aad buu daciif u yahy cabdullahi bnu saciid almaqburi baa ku jira qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man su-ila qofkii la su-aalay can cilmin cilmin cilmi fakatamahu qariyey wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa aswad bnu caamir qaala xadaanaa cumaarat bnu zaadan wahuwa abu salamata albasriy saduuqun kahiiru lkhaطأ qaala xadaanaa caliy bnu اlxakam huwa albunaaniyu hiqat dacafahu lasdiyu isaga waa hiqa abulfatx alasdi baa daciifiyey bilaa xuja bal asdi laftiisaaba daciif ah abulfatxigaas qaala xadaanaa caطaaءun waa caطaaء bnu abi rabax can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaala maa min rajulin ma jiro yaxfadu cilma cilmi xifdinayo fayaktumuhu qarinaayo ilaa utiya bihi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa lala imaanayaa muljaman isagoo muljaman isagoo ku lagu xakameeyey ah bilijaamin xakamo oo mina naari naar ah ayib xadiidkan marka waa xadiid saxiixa inkastoo cumaarat bnu zaadaankan oogaa war ku jiro haddana laakiin duruq badan buu ku yimid oo tirmidi iyo min dariiq cabdillahi bni numayr can cumaaro kusoo saaray abu daawuud min dariiq axmed bni slma can caliy bn اlxakam haakada qaala abulxasan ay اlqaطaanu waxadaanaa abu xaatim waa abu xaatim araazi qaala xadaanaa abulwaliid waa hishaam bn cabdilmalik aلطayaalisay qaala xadaanaa cumaaraة bnu zaadan fadakara naxwu waa ziyaadaadka abulxasan qala xadaثna abu marwan alcuثmaniyu mxamed bn cuثmana qala xadaثna ibrahim bnu sacdi wahuwa اlmadaniyu can الzuhriy can cabdالraxman bni hurmuz alأcraj anahu samca abaa hurayrata yaquulu wallahi lowlaa aayataani laba aayadood haddaynan jirin fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa ku sugan maa xadadtu canhu ma aanan ka xadiideen yacni can inabiyi sal ll l slam nabiga xaggiisa shay-an waxba abaddan weligii lowlaa qowlu llahi in aladiina yaktumuuna ma anzla allahu min alkitaabi ilaa aakhiri alaayatayn buu yii in aladiina yaktumuuna ma anzla ma anzalaayaddaa iyo tan ku xigto maa anzalnaa min albayinaati wاlhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuunu sheega iyo midda dambe in aladiina yaktumuuna maa anzla allahu min alkitaabi wayashtaruuna bihi hamanan labadaa inuu ujeedaad moodaa ama aayaddan iyo midda kale ku xigto ayb ayb midda dambe waay hadda marka midaani in aladiina yaktumuuna ma anzla allahu min alkitaabi wayashtaruuna bihi hamanan qaliila ayb ilaa aakhiri laayatayn buu yidhi marka xadiidkanna marka kan isaga waa saxiix wa bihi qaala xadaثna alxuseyn bnu abi الsariy alcasqalaaniyu waa alxuseyn bnu اlmutawakil waana ضaciif min afraad ibni maaja bihi qala xadaثna الxuseyn bnu abi الsariy alcasqalaaniyu qala xadaثna khlf bnu tamiim huwa صaduq caabid rawaa lahu النasaaئiy bnu maaja can cabdالlahi bn الsariy zahid صaduq rawaa manaakira kahiira yatafaradu biha ibnu maaja baana afraaddiisuu ka mid yahay can mxamed bn اlmunkadir can jaabirin qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam idaa lacana aakhiru hadihi اlummati ummaddan aakhirkeeda hadduu lacnado awalahaa keeda hore dadkeeda hore faman katama qofkii qariya xadiidan xadiid faqad katama maa anzla allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey buu qariyey yani ummaddan haddii yani dadkooda dambe hadday dadka hore lacnadaan qofkii qariya marka wax xadiid qofkii qariya waxa ilaahay soo dejiyey buu qariyey ogaada yani dadkaa lacnadaaya dadkii hore marka waa in dadka looga digo waay ka digitaankoodana wuxuu keensanaa inaan la qarinin axaadiidta ka hadlayso waxyaabahaas oo kale xadiidkan marka aada buu daciif u yahay oo ninkaa alxuseyn bnu abisariy ayaa ku jiro daciifka wa bihi qaala xadaثna axmed bnu اlأzhar saduq kana yaxfad uma kabira wakana kitaabuhu ahbata min xifdihi nasaa-i ibnu maaja ba u wariyaan qaala xadaثna alhaythamu bnu jamiil wahuwa abu sahl hiqat min asxaabi اlxadiid ayb saasuu ahaa markii hore wakaanahu taraka markii dambe xadiidka iyo waxyaabaha akhriskiisa iyo iyuu ka tegay fatagayara xoogaa marka waa xifdigii waa isbedelay bukhaari baa u wariyo abu daawuud fi lmarasiil yani abu daawuud fi kitaabi lqadaraan u jeedaa nasaa-ina fi musnadi caliyin iyo ibnu maaja qaala xadaanii camru bnu sulaym nusakha kitaabka waxaa ku dhacay camru bnu sulaym laakiin waa ninkan cumaru bnu sulaym cumaru bnu sulaym albaahiliyu albasriyu mizi tuxfatulashraafka sidaasuu ku sheegay iyo tahdiibulkamaalkaba oo ninkan tarjamadiisa cumaru bnu sulaym waana saduuqun lahu awhaam rawaa lahu abu dawuuda wabnu maajah qaala xadahanaa yuusufu bnu ibraahim wahuwa atamiimiyu aljawhariyu abu shaybة ضaciif rawaa lahu التirmidiy بnu maaja qaala samictu anas bna maliki yaqulu samictu rasuula اlahi sal ly slm yaquul man su'ila can cilmin qofkii la su'aala fakatamahu oo qariyo uljima ywma اlqiyaamati maalinta qiyaamaha waa la xakamaynayaa bilijaamin min naar xakamo naareedaa lagu xakamayna xadiidkan isnaadkiisu waa daciif isaga oo yuusuf ibnu ibraahimkaasaa ku jira wa bihi qaala xadaanaa ismaaciil bnu xibbaana huwa abu isxaaq alqaطaan alwaasitiyu saduuqu rawaa lahu bnu maajah afraada ibnu maajow ku jira xayaan ayay qaar qoreen saas maala waa xibaan wa bihi qaala xadaanaa ismaaciil bnu xibbaana bni waaqidin الthaqafiyu abu isxaaq alwaasitiy qala xadaanaa cabdullahi bnu caasim huwa alximaaniyu saduuqu min afraadi bni maajah qaala xadaanaa moxamed bnu daab huwa almadaniyu kadabahu abu zurca min afraadi bni maajah ninkan marka abu zurca kadaab ku sheegay can safwana bni sulaymin can cabdiraxman bni abi saciidin alkhudriy can abi saciidin alkhudriy qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man katama cilman qofkii qariya mima yanfacu allahu bihi waxa uu alla ku anfaco fi yani waxa uu mimaa yanfacu allahu bihi waxa uu alla ku anfacaya ah fii amri nnaasi dadka shanigooda fi diini diinka yani ku saabsan fii amri nnaasi amri ddiin ayaa qaar ay qoraya aljamahu llahu ilaahay wuxuu ku xakamaynayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bilijaamin min annaar xakamo naareed lijaamku waa kan dameerka ama faraska afka loo geliyo socodka iyo looga celiyo xakamo naareed baa marka lagu qabanayo xadiidkan isagana isnaadkiisu aaduu daciif u yaho moxamed bnu daab ayaa ku jira wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillaahi bni xafs bni hishaam bni zayd bni anas bni maalikin waa saduuqun min afraadi bni maajah qala xadaanaa abu ibraahim ismaaciil bnu ibraahim alkaraabisiyu wahuwa saaxibu lquuhiy layin lxadiid kan marka waa daciif waa layin lxadiid rawaa lahu bnu maajah can ibni cawn waa cabdullahi bni cawn bni artabaan waa hiqatun habtun can moxamed bni siriin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man su'ila can cilmin qofkii la su'aalo yaclamuhu cilmigaasoo uu og yahay fakatamahu qariyo uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naarin ayaa lagu xakamaynayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabi